waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cu xariijin soomaali
waad mahadsan tahay maxamed barnaamijkan aan ka qayb galay ama hawshaan dumarka aan u galay waxay ahayd howl muddo dheer aan soo waday ka hor kii ayaan bilaabay inaan haweenka soomaalida la shaqeeyo si aan u imbaawargareeyo oo wixii aan anugu dhaamo markaas aan ugu sheego ama aan ugu gudbiyo ama waxa aan ka roonahay fahmidooda way waa ku guulaystay taasoo kii ilaa iyo labaatan iyo kow dumar ah aanu jaamacadaha u dirnay waktigaas tanuna waxay ahayd midii labaad oo markii kadib ilan markaas waxaan ka wad shaqaynayay organizationno ayaan la shaqaynayay oo qof mishahari ah oo hawshaan qabanaysaan ahaa laakiin hadda organizationka layidhahdo skilling employment and aid enterprises australia ayaan samaysanay oo dumar ahaan u samaysanay markaan samaynayna waxaan ku guulaysanay in aan awood u yeelano fandhinyaal yaryar inaan helno taas oo noo suuragelisay inaad dumar badan ay atracti garayso waxaan hadda barnaamijkan aan wadnaa waa tree years saddexdaas sanana ma uusan kala joogsanin awalna ujeedadeedu ugu weyn waxay ahayd inaan sustainable project aan helno oo project aan haweenku ay kusoo hiran karaanin oo eran karaanin meeshaas waxbaanu ka baranayna ay jirto so saddex qaybood bay wax ku kala bartaanin mid waa sowin oo tolniinka dharka tolniinkiisaay bartaanin oo laba leebel ah midna ay beginner tahay midna ay tahay jaamacadda r m i t ay ku xiran tahay oo level tree certificate tree of clothing production bay sameeyaan midda kaleeto waxa weeye cookingka oo aanu partnership la noqonay amis oo sorgom sisters meeshooda training gabdhood loogu sameeyo oo iyadana ay ilaa iyo toban iyo shan gabdhood ay aadaan waxa kaleeto oo iyadana aan sameynay program kale oo iyadana aanu partnership la noqonay amis laakiin english class ah oo lagu qaato isla centerkaas
dhanka ku saabsan jaa-isadan iyo aan dhahno biladan sharafta lagu siiyey si gaara arrinteeda bal iisoo koob qaabkaas iyo sidaad ku qaadatay iyo jaa-isadaas
jaa-isadan waxaan ku qaatay runtii hadda ka hor kii waxaan qaatay hono roll of the woman of the year sanadkaas sanadkaasna ujeedadeedu waxay inaan soomaalida haweenka soomaalida aan u diro waxbarashadooda iyo aqoontooda aan wax ka dhiso haddana waxaan ku qaatay waxa weeye muxuu ahaa excellency award of multicultural affairs oo maritio maritius award ah lagana bixiyey aqalka waddanka laga xukumo oo ah government houseka oo ay xaadirka ahayd muxuuaha wakiilka boqorada governorka melbourne waxaanan la igu abaalmariyey communitiga communitigayga ay igu abaalmariyeen inaan maanaa hawshaas aan qabtay ay ahayd mid waxtar u ah gabdhaha soomaalida ma ah awoodku hiisu ma ahan qaadashada aan qaatay mid aniga keliya iga timid it is about all the community members oo ka shaqeeyeen gabdhaha soomaalida oo ka shaqeeyey hawshaasu inay successful noqoto oo dhan baa awoodka macnaa magaciisa uu kusoo baxayaa anigu magac ahaan baan u qaatay xaliimo laakiin hawshaas asalkeedu waxa weeye in alla intay iga caawintay iyo gabdhihii kasoo shaqeeyey oo naftooda iyo timekooda iyo wax walbaba u huray inay usoo jeestaan waxbarashada iyo garab istaagaan projectigan iyo brograamadan ayay ahayd marka awoodkaasoo aan ku farxay runtii sababto waxa weye waa wax kus encouragement siinayo haweenkii oo dhan
jaa-isadaasi ama aan dhahno biladaas lagu siiyey maxay ooga dhigan tahay adiga lagu siiyey iyo communitiga la siiyey dhanka waxqabadka
runtii marka aad maqasho waxa adduunyada oo dhan lagu kala lagu horumaraa waxa weeye approciation shaqada qofku uu qabanayo marka approciation loo sameeyo ama tixgelin lagu sameeyo ama dawladda ama qaranku aad la shaqaynaysaa uu og yahay waxa weyn bay ku taraysaa oo moraalkaaga iyo hamidaada ayay kor u qaadaysaa isla markaasna gabdhihii wax weyn bay ugu fadhidaayo marka la yidhaahdo brograamkiini saasaa loo aqoonsaday macnaa qof walba wuxuu ogaanayaa tixgelinta la siiyey inay tahay qiimeyn la qiimeynayo waxa ay qabanayaan inay tahay wax waddanka uu anfacayo sababta waxa waye individualka waxbarashadooda ayaa qaranka waxbarashadiisu ku baysgaraysan tahay ama horumarkiisu ku baysgaraysan yahay marka markaad wax- iska ummad waa waxa weyn wa waan gartay waxaan een, aan kaloon aan- aan aan dareensanahay in two thousand laandhahna labadii kun iyo sideedii een, iyadana een, lagu siiyey een, bila sharaftaas haddana l- een, lagu siiyey labada kun iyo toddobiyo tobanka Een, isla mar ahaantaana aad sii ballaadhisay een, xataa waxqabadkaagii ood soomaalidii dhaafisay een, inta- maxaa halkeed hadda aad marinaysaan Een, runtii ah een, afrika een, hadda waxaa kasoo qayb gala programkayga een, ilaa iyo toddoba een, muxuu ahaa nation nationalities oo ah african ayaa kasoo qayb gala oo ay ka mid yihiin soomaalida oromada een, muxuu ahaa ethiopian een, een, een, muxuu ahaa sudan een, eritrea een, een, congo een, dad badan oo oo macnaha diyaar u ah inay waxbarashadoodii iyo horumarkoodii sii sameeyaan dadkuna kala level level weeye qaarna waxa weeye qayba aqoontooda basic la dhisantaa qaybna waxa weeye qaybaha deertaan bilaabay fiican aan- aan ugu dambayntii een, dadka een, iyagu aan weli een, programkaagaas oo kala arag ama aan fursad u helin inay kasoo qayb galaan balse hadday ogaadaan kasoo qaybgeli lahaa een, maxaad u sharxaysaa ood u sheegaysaa waxa aad qabato si gaara dumarka ood ku helbi ku ku saaciideyn karto Een, waxaan u sheegayaa eh, barnaamijkan wuxuu u furan yahay qof kasta oo gabarh kasta oo afrikaan ah oo ku nool een, melbourne daafeheeda kuma koobna xaafad keliya een, waxaanan een, leeyahay barnaamijkan wax badan buu faa'iido weyn buu idin tarayaa kii yimaada oo wax kororsada haddii uu awood u leeyahay inuu ku noqdo dib ugu noqdo communitygiisii oo wixii uu soo bartay u gudbiyana wax weyn bay mujtamaca ka noqonaysaa weliba khaasatan dadka iyaga soomaalida ah Een, waana waana qadarinteeda ayayna leedahay oo mujtamacii een, horumarkiisi waxay ku xiran tahay sida hadda qolo walba ay wax u barato iyo levelka aqoonteeda ay gaarto marka anigu weligay yaalahay waa u advocate garaynaya dhinaca aqoonta waanan jeclahay inay dadka oo dhan improvementgaas ka sameeyaan dhinacaas waxaan rabaa inaan thank you iraahdo halkan dad alla dadkii i caawinay oo dhan een, gabdhihii isoo caawinay hay-adihii isoo caawinay iyo dhammaan gabdhaha kasoo qayb galay barnaamijyadayda oo dhan aan idin idhaahdo een, guul noo soo wada hoyatay weeye een, muxuu ahaa een, a- een, een, biladaasu waan rajeynaya inaan hawsheena ay dardar sii geliso
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali